حمدا لك اللهم طاب جنانا حمدا لك اللهم طاب جنانا والسعي تم لنا بنيل منانا اليوم munaasabadan oo ka dhacday deegaanka jawaaray ee hoostaga degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa lagu soo xirayey dufcada koowaad ee macadka maahir faraciisa magaalada jawaaray oo ka soo takharujtay arday tiradooda gaaraysay kow iyo labaatan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo dhammaystay barashada xifdinta qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa طانا ودق لحفظ الآي جهد قد سما فيه بلغنا للسماء عنانا waxaana munaasabadda qalanjibinta ardayda ka soo qaybgalay culimaa uddiin nabadoonno waxgarad waalidiin iyo mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona kelimaad kala duwan ka soo jeediyey goobta ay ka dhacaysay munaasabadda الشكر نهديه لمن بذلونا ضحوا بوقت جهدهم قد بان لمعلم ugu horreyn waxaa munaasabadda lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka waxaana goobta ka aqriyey mid ka mid ah ardayda ka qalanjibisay macadka maahir أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما waxaa markan makarofanka lagu soo dhoweeyey guddiga macadka oo ka warbixiyey maraaxishii uu soo maray macadka tan iyo furitaankiisa
kolley macadka guddiga ka mid ahay taasiisay walka lahay mayba waa macadkun akhiyaaryaro mujaahidiinta ka mid ayaa ka fikireen oo arran deegaanku ma in gobodo korno oo tale ah walaayada islaamiga bandha ka korno mahan ii muuqatay in in sheegada tasiixigaasi taxafiidkas ibtidaa'igan kuweel dhan oo ka bilaabna akhyaartiin koreyn la kaashan dhanka dhaqaalaha eedahan in dhawaan ilaahay khayr si dhanka la rabo maal maxamuud kaalantin kuwiin dhanka dhaqaalaha oo arti macalinka xuseen kuwiinay michael eedahan in dhawaayaan walaayadii way banaaray wal kasto macadkaas lanka baahan anfasaantin an garabasinka wal kastana heli hoog maal raggii markaas maktabka roogi alxamdulilah marka horta ilaahay khayr jeeyi hooba diintislan istaaga fudeedsay binaanka taal marka ilaahay walbadan in fududaaya walbadana wal hawadi qiibta kale waalidiinta saas oo kale iyada aan dadaalin waxaa sidoo kale munaasabadda kelimad muhiim ah ka soo jeediyey sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimada diinta islaamka taasoo daarnayd qofka bartay qur-aanka iyo waxyaabaha looga baahan yahay isagoona geesta kale u duceeyey walaalaha muslimiinta ee ku nool marinka go-doonsan ee khaza qur-aanka waxaad ku xifdeen ilaahay kalaamkiisa qalbigiina alla waxaa alla u geliyey qalbigiinu ilaahay khayr ku ogaa subxaana wa tacaala war culima waayo waa xaamil qur-aanka ninka qur-aanka ilaahay min darf ilaa darf ilaahay uu siiyey subxana wa taala min suurati alfaatixa ilaa suurati nnaas alla uu xifdisiiyey waa nin caalim ah ninka caalimka waxaa rabaa inuu suluugeedii la yimaado oo dhaqankeedii la yimaado oo akhlaaqdeedii la yimaado oo raxmadeedii la yimaado oo dulqaadkeedii la yimaado oo cifadeedii la yimaado taasaan ikhwaani dardaarmaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi العلى مسلمين مستضعفين تورير فلسطين كو كيين إلهي قل ما دقدق الله سيو إلهي هو قرقار إلهي عذابك هكا دلقاضو عدة قاتيسين إيسا قصف إيسا بركعين إيسا قريوه دبرون إيسا قريوه إلهي بربرك هكو دنبيسيو قيريد الله أباديو إنك إلهي الدولة الإسلامي هو قوي هو قرآن هو سنة النبي إلى نسو منك نبي كتاقن إلهي ودن كيان الله إنو قدريو intii ay socotay munaasabadda waxaa cardi cajiib ah sameeyey ardayda iyagoona soo bandhigay qayb ka mid ah waxyaabihii ay muddada sanadka ka badan baranayeen والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها sidoo kale waxaa xafladda kelimad ka soo jeediyey ugaas abuukar maxamed daahir oo ah naqiibka guud ee beesha eelay qeybteeda degta gobolka jubbada dhexe waxa uuna la dardaarmay ardaydii ka qalanjibisay macadka haddii ilaahay roob dadka wala baraday maadku maahir ha ka galan ibi makeera doono insha allahu biidn illaahi alkariim wal barashadiyo ee, koror iyo ka dadaalan isagna nimeelan ka fadheene wal baratan masaajideen badatan dadka isna siin keeri suuqyada fadhiyaan derbiyaha fadhiyaan walgeeka gobolahayan malle wal hadgeega amel raayse waarid wal mango wada hayaan walaal wal mango wada hayaan diintu islaamka wal mango wada hayaan may siin sheegana siin dardaarmana inay isan geeg diintu un dayacan ilaahay isan kale saabtame haddii isan dayacadan haddii isan silsan talagalay isan weelaangna ilaahay ajarha siin siye juhdi badana la siin kabi wal badana la siin kabi dhaqaalo badan nimayow may siin dardaarmana inay may la raayse isan walaaga isan la siin kabi juhdiga dayacan qaybaha dambe ee munaasabadda ayaa waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaan laga qaaday ardayda iyadoona ardaydii kaalmaha hore galay la guddoonsiiyey jaa-isooyin kala duwan kaalinta koowaad waxaa isku qabsatay saddex arday arday walba wuxuu keenay boqol kiiba boqol macnaheeda waxay ka dhigan tahay tasxiix iyo taxfiid iyo tajwiidba waxa weyan maasha allah waa sida la rabay kusoo fariisteen saddexdaas arday Een, saddexda arday oo ayaga ah nin walba wuxuu abaalmarin u helay soddon doolar oo lacag ah cimaamad iyo kitaab qur'aan ah saddexda arday ayaan u yeeraya ha imaadeen magacyadooda waxaa la yidhaha ardayga koowaad yuusuf xasan cuthmaan ardayga labaadna waxaa la yidhaha maxamuud deerowi muusa ardayga saddexaadna waxaa la yidhaha cali cabdulaahi xasan imaada saddexdiinaba jazaakum allahu khayran gabagabada iyo gunaanadka xafladda ayaa waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah ardaydii kaalmaha hore galay iyagoona ka waramay macadka maahir muddadii uu u socday duruustii ay ku qaateen iyo dareenkooda magacayga meb waa maxamuud deerow muuse cali yeeg meelomeba ka dhiyey imtixaan oo la gebgabaayay macad maahir bilqur'aan macadka intiisin siin socday may ka qaadateen duruusta ku qaadateen mid ka mid ah macadku waa badan qaadineen baa kamid ah makhaarij alxuruuf sifaat alxuruuf riyaadat allisaan tasxiix iyo xifdiga qur-aanka iyo kamid kasi kaalinta koowaad iyo galli een dareenka ku horan markaa taalanka ciidan feliyo ku faraxsano waayo macallimiintii oo aada juhdigun dadaalkun hakiibiidi een mayn ka ducayd haalanka ilaahay ee baraka ilaha ilaahay xifdi
een maykeen qorshaysa maadaama aad kaalin koowaadna aad galli xifdinta qur-aanka iyo wa- duruus intuun ay baratay waxyaabo badan macallimiinta juhdi hakiibiya maykeen qorshaysan adiin inay aad samayd mabayn qorshaysana inaan oo juhdiga iyo dadaalka hormarido oo walbarashada oran galo oo walaan kasaan kalen barado dad kale aan walbaro Ee, jazaaka allahu khayr حبا شدوناه وصدق دعانه والله macadka maahir ayaa ka mid ah macaahidda islaamiga ah ee ka furan dhulalka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu barto culuumta shareecada islaamka iyo tan maadiga waxaana macadkan faracyo dhowr ah uu ku leeyahay deegaano iyo degmooyin ka tirsan walaayaadka isagoona marar badan ay sidan oo kale uga soo takharujeen arday aad u fara badan
سلاح وفرحة تغشانا